bilowgii cutubka soddonaad raaxelna markay aragtay inaanan yacquub carruur u dhalin ayay walaasheed ka masayrtay oo waxay yacquub ku tidhi carruur isii haddii kalese waan dhiman markaasaa yacquub aad uga carooday raaxeel oo wuxuu ku yidhi ma aniga ku jira meeshii ilaaha midhihii maxalka kuu diiday markaasay tidhi bal eeg addoontayda bilha u tag iyada inay jilbahayga ku dul dhasho oo aan anna carruur ku helo iyada markaasay isagii siisay addoonteedii bilha inuu naag ka dhigto yacquubna wuu u tegey iyadii bilhahna way uuraysatay oo yacquub wiil bay u dhashay raaxeelna waxay tidhi ilaah waa i xukumay coodkaygiina wuu maqlay oo wiil buu isiiyey sidaa daraaddeed magaciisa waxay u bixisay daan bilha oo ahayd addoontii raaxeel mar kaley uuraysatay oo waxay yacquub u dhashay wiil labaad oo raaxeelna waxay tidhi legdan aad u weyn baan walaashay la legdamay waanan ka adkaaday magaciisana waxay u bixisay naftaali lee ahna markay aragtay inay dhalmadaysay ayay kaxaysay addoonteedii silfa oo waxay siisay yacquub inuu naag ka dhigto lee ahna addoonteedii silfa ahaydna yacquub wiil bay u dhashay oo lee ahna waxay tidhi ayaan weynaa magaciisiina waxay u bixisay gaad lee ah addoonteedii silfa ahaydna wiil labaad bay u dhashay yacquub oo lee ahna waxay tidhi waan faraxsanahay waayo naaguhu waxay iigu yeedhi doonaan tan faraxsan magaciisana waxay u bixisay aasheer maalmihii sarreenka la goosanayey ayaa ruubeen tegay berrinka oo ka dhaxalay ubax oo wuxuu u keenay hooyadiis lee ah markaasay raaxeel waxay lee ah ku tidhi waxaan ku baryayaaye wax iga sii ubaxa wiilkaaga iyana waxay ku tidhi ma wax yar baa inaad ninkaygii iga qaadday weliba ubaxa wiilkaygana ma iga qaadan lahayd raaxeelna waxay tidhi haddaba wiilkayga ubaxiisa aawadiis isagu caawa wuu kula seexan doonaa yacquubna fiidkii buu beertii ka yimid markaasay lee ah ka hor tagtay oo waxay tidhi waa inaad ii timaaddaa waayo hubaal waxaan kuu kiraystay ubaxii wiilkayga habeenkaasna iyadii buu la seexday ilaahna wuu maqlay lee ah wayna uuraysatay oo yacquub bay u dhashay wiil shanaad lee ahna waxay tidhi ilaah waa i siiyey kiradaydii maxaa yeelay addoontaydii waxaan siiyey ninkayga wiilkii magaciisana waxay u bixisay isaakaar lee ahna mar kalay uuraysatay oo waxay yacquub u dhashay wiil laxaad lee ahna waxay tidhi ilaah dhiibaad wanaagsan buu igu dhibaadiyey haatan buu ninkaygu ila joogi doonaa maxaa yeelay waxaan u dhalay lix wiil wiilkii magaciisana waxay u bixisay sebulun dabadeedna waxay dhashay gabadh magaceediina waxay u bixisay diinah ilaahna wuu xusuustay raaxeel oo ilaah wuu maqlay iyada maxalkeediina wuu u furay oo way uuraysatay oo wiil bay dhashay oo waxay tidhi ilaah baa ceebtaydii iga qaaday magaciisiina waxay u bixisay yuusuf iyadoo leh rabbigu wiil kale ha iigu daro markii raaxeel yuusuf dhashay ka dib ayaa yacquub laabaan ku yidhi iska kaydir si aan u tago meeshaydii iyo dalkaygii isii naagahayga iyo carruurtayda aan daraaddood kuugu adeegay oo aan iska tago waayo waad ii og tahay adeegiddii aan kuugu adeegi jiray laabaanna wuxuu ku yidhi isagii haddaad raalli iga tahay joog waayo waxaan faal ku gartay in rabbigu daraaddaa ii barakeeyey oo wuxuu yidhi mushaharadaada ii sheeg oo waa ku siin doonaa oo isna wuxuu ku yidhi waad og tahay sidii aan kuugu adeegay iyo sidii xoolahagii aan daaqi jiray xaalkoodu ahaa waayo waxaad haysan jirtay wax yar bay ahayd intaanan iman ka hor waana ay korodhay oo waxay noqotay wax fara badan rabbiguna wuu kugu barakeeyey dhinacii aan u kacayba dee haddaba goor baan reerkaygana wax u dhaqan doonaa oo isna wuxuu yidhi maxaan ku siiyaa yacquubna wuxuu yidhi waa inaanad waxba i siin laakiin haddaad waxan ii samaysid adhigaaga haddana waan daajin oo waan ilaalin doonaa maanta adhigaaga oo dhan waan dhex mari doonaa oo waxaan ka sooci doonaa mid kasta oo dhibicyo iyo barabara leh iyo mid kasta oo madow oo indhaha ku dhex jira iyo inta barbaraha iyo dhibicyada leh oo riyaha ku jira oo waxaasu waxay noqon doonaan mushaharadayda oo sidaasay xaqnimadu igu jawaabi doontaa hadda kadib goortaa timaaddid oo ka hadlaysid mushaharadayda ku hor taal mid kasta oo aan dhibicyo ama barabaro lahayn oo riyaha ku jira iyo mid kasta oo aan madoobayn oo idaha ku jira haddii layga helo waxaa lagu tirin doonaa wax la soo xaday laabaanna wuxuu yidhi waa hagaag sidaad tidhi ha noqoto oo maalintaasuu wada soocay orgidii xariijimaha iyo barabaraha lahayd iyo riyihii dhibacyada iyo barabaraha lahaa oo dhan mid kasta oo caddaani ku jiro iyo kuwa madmadow oo idaha ku jiro oo dhan oo uu gacanta u geliyey wiilashiisii oo wuxuu yacquub ka fogaaday intii saddex maalmood loo socdo yacquubna wuxuu daajin jiray laabaan adhigiisii intii ka hadhay yacquubna wuxuu qaaday dhangeda qoyan oo ah geedihii la odhan jiray libne iyo yaceb iyo carmon kolkaasuu diray oo xariijimo cadcad ku sameeyey markaasuu dhangedihii uu diray arigii hor dhigay oo ku riday dararkii berkedaha oo adhigu ka cabbi jiray wayna rimeen markay soo arooreen adhigiina dhangedihii hortooda ayuu ku rimay wuxuuna dhalay maqal xariijimo iyo dhibicyo iyo barabara leh markaasuu yacquub naylihii ka soocay oo wuxuu adhigii u jeediyey xagga kuwii xariijimaha lahaa iyo intii madmadoobayd oo dhan ee adhiga laabaan markaasuu geenu u soocay goosankiisii kumana u darin adhigii laabaan markii adhiga intiisii xoogga lahayd rintay ayaa yacquub dhingedihii adhiga indhihiisa hor dhigay intuu dararkii ku riday inay dhengedihii ku dhex rimaan laakiinse adhiga qaarkii caatada ahaa uma uu dhex gelin jirin sidaas daraaddeed intii caatada ahayd waxaa lahaa laabaan intii xoogga lahaydna waxaa lahaa yacquub ninkiina aad buu u xoolo batay wuxuuna lahaa adhi badan iyo naago addoommo ah iyo niman addoommo ah iyo geel iyo dameero